Wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan ayaa deegaanka Booco oo ah deegaan hoostaga degmada Beledweyne Diyo ugu kala wareejisay laba ka mid ah qabaa'ilka Muslimiinta ah ee halkaasi dego isla markaana ay kala gaartay xuquuq dhiigeed beelaha Makane iyo Eylo ayaa loo kala qaaday wejiga koowaad ee diyada wiil ay dileen qabiilka Makane oo ka dhashay beesha Eylo taasi oo gaaraysa toban halaad oo geel ah madashii ay ka dhacday diya wareejinta waxaa xaadir ahaa salaadiinta iyo waxgaradka labada dhinac iyo aabihii dhalay wiilka geeriyooday waxgaradka beesha Makane oo ah tan diyada bixisay ayaa sheegay in inta kale ee ku hartayna ay kusoo wareejin doonaan muddo ku siman shan bilood xasan cabdilmuumin ah waxaan dhiig ka galnay cidweyli jirow ah cidweyli jirow aan ka galnay waxaana ka dilay wiil adeer aan u ahay oo leedahay haajir maxamed axmed muumin marka marka ciddaas weli jirow aan ka galnay anigu waxaa la yiraa iimaan cali cadow nabadoon reer barraa ahay dhibkaas diyadaas waxaa ka galnay walaalaha deriska nahay oo weyli jirow wiilkaayna ahaa dilanin boqol halaad waa diyadiisa shareecada u nimiday lixdan waa noo cafiyeen hadda waxaa joognaa walaayada islaamka afartankii waxaa ka bixinay toban halaad soddonaa nugu dhiman soddonkaasna waxaa jecelnahay sida isla meel dhignay inuu ku keena haddee ilaahay raalli ka dhigo allahna noo fududee muddada waxaa waa shan bilood dhinaca kale nabadoonnada beesha aylo iyo aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa goobjoog ahaa halka diyada lagu kala qaadanayay aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa beesha makane u cafiyey lixdan halaad oo geel ah diyadaas walaalahayna makane waxaan iskula heshiinay afartan halaad oo geel eh ilaahay waa kuu roon yahay haddaana toban halaad ilaahay waa kuu roon yahay aan qaadanay walaalahayna soddon halaad waa noogu dhiman tahay toban halaadna waa ka qaadanay waa ku heshiinay bismillaahi raxmaani raxiim anigo ayaa wiilkay ee ay ku sabsatay beesha makano wiilkay wuxuu ahay dhiiggiisa wuxuu ahay boqol halaad lixdan halaad ayaan u cafiistay inta kalena waa ku leeyahay haddana kolba waa un walaayada islaamka ayaan ka hoos fadhinaa dhiiggii oo maanta noola siiyey si kastaba ha ahaatee tani waa mid ka mid ah walaalaynta qabaa'ilada muslimiinta ah iyo in laga hortaga in ay isku xadgudbaan dhowaan ayuuna maamulka islaamiga ah ee gobolka hiiraan diyo u kala wareejiyey beelaha xawaadle iyo gaaljecel oo ka mid ah qabaa'ilka dega gobolkaasi arrinkaasi ayaana ka mid ah juhuudda ay wado wilaayada islaamiga ah ee hiiraan